أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee idaacadda islaamiga al andalus qodobadan idiin henan waxaa ka mid ah kitaab al akhbaari ayaa baahisay film cusub oo lagu soo bandhigay kamiin ka dhacay waddada xiriirisa magaalada muqdisho ee degmada balcad faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalka shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka biyacadda ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda sildhibaada ingiriiska ee ku dhawaaqday go-aan ay ku dhimayso dhaqaalihii ay siini jirtay kooxda ardada soomaaliya sarkaal etoobiyaan oo qayb weyn ku lahaa duulaanka xabashada etoobiya ee soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha dalka etoobiya munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ee ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayada baay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeenimo itniina taariikhun ku beegan tahay saddexda bisha ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan kataab al akhbaariya ayaa baahisay film cusub oo lagu soo bandhigay kamiin ka dhacay waddada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada balcad sida uu warkaasi ku faahfaahinaya walaalkeen abuu xasaan
filimkan oo goordhow ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar dhabagal ah oo saacadihii lasoo dhaafay lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasoo la socday mooto labaluwaaleey ah kuna socdaalayay waddada dheer ee laamiga ah ee isku xirta muqdisho iyo balcad waxaa filimkan uu ku bilaabanayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo mootada la socdo xaaladoodana ay meel wanaagsan marayso oo mar qura ay ku bilaabatay rasaasta aan la hakin karin ee geesyada towxiidka daqiiqada kadibna waxaa la arkayaa saddex askari oo murtadiin ah oo madaxa laga jarayo
فليرى النور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشرهم أرسل الفجر السلام كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشرهم waxaa filimka lagu soo bandhigayaa meydadka askarta murtadiinta oo madaxa laga jaray fariinna u ah maleeshiyaadka murtadiinta ee isticmaala waddada isku xirta balcad iyo muqdisho waxayna arrintan durbadiiba cabsi ku abuurtay maleeshiyaadka murtadiinta oo loogu tegay afaafka hore ee magaalada muqdisho قال يا جند البيارق سراكم بالتحار كونوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام قال يا جند البيارق سراكم بالتحار كونوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام وارشقوهم بالسهام qaybaha dambe ee filimka waxaa ka soo muuqanaya qanimadii mujaahidiintu ay furteen oo ahaa saddex qori oo ak afartan iyo toddoba ah booshashkooda iyo mooto labaluwaaley ah taasoo ahayd mootadii ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ee madaxa laga jaray مني ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا فخذوهم واقتلوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا filimkan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya ayaa ku soo aadaya xilli bisha jihaadka iyo cibaadada ee ramadaan maanta ay laba marayso waxaana sii xoogaysanaya howlgallada mujaahidiinta ee ku wajahan maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah kufaarta afrikaanta ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka aad buu mahadsan walaalkan abuu xasaan okaasi ahaa dhanka kale kitaab al akhbaariya waxa ay baahisay sawirada la wareegidda mujaahidiintu ay la wareegeen deegaanka biya cadde ee hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe sawirada ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan gudaha deegaanka isagoo kale mujaahidiinta oo ku sugan xerada ay ka guureen kufaarta burundi ee ku tala duleedka deegaanka waxaana sidoo kale sawirada kasoo muuqanaya khaniimo ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen kadib dagaalka ay kula wareegeen deegaanka biyacadde faahfaahino dheeraada ee laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay ay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka biyacadde ee wilaayada shabeellada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka biya cadde oo ah deegaan istaraatiiji ah oo hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkii shalay ee biya cadde lagu dilay saddex iyo toban askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay sagaal kale waxaana murtadiinta shalay laga gubay gaari nuuca cabdibilaha ah dhinaca kale waxaa maalinkii labaad magaalada biyacadde si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta oo shalay la wareegay iyadoona dadka deegaanka ay soo dhoweyn u sameeyeen ciidamada mujaahidiinta ee deegaankooda soo gaaray dhanka wilaayada mudug qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka deegaanka qayacad ee wilaayada mudug ayaa lala eegtay gaari ay la socdeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay qaraxaas sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray bashiir madoobe halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo murtadiin ah oo uu ku jiray sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo sheekeeye kaas oo dhaawac garaab ah uu soo gaaray bay ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada buurhakaba islamarkaana doonayay in ay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan tuula hoos tagta degmada buurhakaba ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada buurhakabo islamarkaana doonayay in ay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan tuula hoos tagta degmada buurhakabo dhimashada waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa laba askari oo murtadiin ah waana dhaawacyo culus oo garaab ah howlgalladan ka dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe mudug iyo baay ayaa qayb ka ah weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allaah ee duulaanka shareeca la dirirkaha ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya mahadsanid rabaani dowladda sildhibeedda ingiriiska ee ku dhawaaqday go-aan ay ku dhimayso dhaqaalihii ay siini jirtay kooxda hirdada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay dhimayso miisaaniyadda dhaqaalihii kaga bixi jiray dibadda oo u badan dalalka dhaca qaaradda afrika ra-iisul wasaaraha ingiriiska key stama ayaa maalmo ka hor shaaciyey inay hoos u dhigayaan lacagihii ay siin jireen dalalka dibadda si loo kordhiyo kharashaadka difaaca laba dhibic shan boqolkiiba dakhliga qaranka marka la gaaro labada kun toddobiyo labaatan sidoo kale ra-iisul wasaaraha ingiriiska waxa uu xusay in korukaca kharashka difaaca lagu bixin doono afartan boqolkiiba dhimista gunooyinka dibadda islamarkaana ebir dhibic saddex ilaa ebir dhibic shan laga jari doono wax soo saarka gudaha marka la gaaro sanadka labada kun toddobiyo labaatan ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa sidoo kale sheegay in uusan ku faraxsanayn ku dhawaaqista lagu dhimayo lacagaha dibadda balse tallaabadaasi ay noqotay mid looga maarmi waayey taageerada loo fidinayo ukrein iyo guud ahaan ammaanka yurub kiya stama ayaa dhammaan xulufada yurub ku booriyey inay sare u qaadaan difaaca dalalka qaaradda yurub halka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu dhowaan isna ka dhawaajiyay in reer yurub ay diyaar u yihiin wax ka qabashada difaaca iyo ammaanka qaaradooda isbahaysiga in ka badan boqol hay-adood oo sheegta inay samafalyaal yihiin ayaa dhaleeceeyey go-aanka ka soo yeeray dowladda ingiriiska waxayna yidhaahdeen waa wax laga naxo in u k ay hadda ku socoto waddadii maraykanka oo ay agbashay reer yurub ayaa haatan u muuqda kuwo usoo eelinaya talooyinkii madaxweynaha maraykanka donald trump oo muddo dheer ka dalbanayay hogaamiyaasha yurub inay awoodda saaraan kharashaadka ku baxaya difaaca qaaradooda maraykanka ayaa afar iyo labaatankii janaayo labada kun shan iyo labaatan jaray dhaqaalihii kaga bixi jiray dalalka dibadda tallaabadaas oo si weyn uga qaylo dhaamiyeen dalal badan oo ku tiirsanaa dhaqaalahaasi oo ay ku jirto kooxda ridada soomaaliya tallaabadan uu ingiriisku qaaday ayaa dhabarjab kale ku noqonaysa maamulada dabadhilafyada ah ee ka jira guud ahaan soomaaliya iyadoo bishii maarso labada kun saddex iyo labaatan uu ingiriisku joojiyey taageeradii uu siin jiray maleeshiyaadka r r u da ashaadala dirirka ee somalilan ingiriiska oo safka hore kaga jira kufaarta caalamka ee usoo tafaxiitay la dagaalanka shareecada islaamka ayaa maalgelisa mashaariicda ashaadala dirirnimo ee ka socda soomaaliya waxaana ka mid ah lacagihii u dambeeyey ee ay bixisay shan milyan oo geni oo sanadkii hore ee labada kun afar iyo labaatan ay siisay maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya dalalka gaalada caalamka ee muddada badan ku mashquulsanaa la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta ayaa haatan wajahaya fuuqbax dhaqaale oo aada u daran kadib markii ay ku ilko beeleen duulaanadii ay ku soo qaadeen dalalka islaamka mahadsanid caliyare sarkaal etoobiyaan oo qeyb weyn ku lahaa duulaanka xabashada ee dalka soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha dalka itoobiya walaalkeen anas al ansaari ayaa faahfaahinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in mid ka mid a hogaamiyaashii ugu caansanaa jabhadda faano lagu khaarijiyey dagaal ka dhacay koonfurta gondar ee gobolka amxaarada kornel tadese ashete oo ahaa taliyihii ciidamada gondar taklay gizar iyo madaxii qaybta qorsheynta iyo isgaarsiinta ayaa lagu soo waramaya in isaga iyo ilaaladiisii lagu dilay dagaal dhex maray jabhadda iyo ciidanka federaalka xabashida itoobiya dilka sarkaalkan iyo ilaaladiisa ayaa aroornimadii sabtigii ka dhacday deegaanka geyneed oo ahayd goobtii lagu dagaalamay sida uu shaaciyey ururka amxaarada la baxay fano popular organisation cornel tedese ayaa la sheegay in uu qorsheynayey islamarkaana uu fuliyey dagaallo xiriir ah oo ka dhacay gobolkaasi gondar ka hor inta uusan ku biirin fano cornel tedese waxa uu ka mid ahaa ciidamadii xabashida itoobiya ee ku soo duulay dalka soomaaliya dilkan oo si weyn loo hadlaya ayaa noqonaya kii labaad ee loo geysto hogaamiye sare oo faana ka tirsan muddo ka yar laba bilood gudahooda waxay ahayd laba iyo labaatankii janaayo markii yohanes eliyahu oo ka mid ahaa hogaamiyaasha fano ee caanka ka ah gobolka gondar lagu dilay isaga iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan fano meel u dhow deegaanka washaare mahadsanid anas munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa waxay ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayada bay waa kan mar kale walaalkan abu xasaan oo warbixintan inoo soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay culummo waalidiin nuqabo salaadiin ganacsato iyo marti sharaf kale waxay munaasabadu ka dhacday gudaha masjidka jaamac ee degmada buulafullay waxayna ku saabsanayd sagoontin loo sameynayay arday ka qalinjibisay mu'asasada farbarka iyo akhriska ee alqalam faraceeda degmada buulafullay ardaydan oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho ayaa munaasabadda dhiganayay toddoba bilood waxayna tiradoodu gaaraysay soddon arday kuwaas oo muddadaasi ku bartay farta akhriska iyo culuum kale oo sharci ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay kana muuqatay ardayda qudhooda waxay da-da ardaydan u dhexaysay toddoba sano ilaa afar sano waxayna muddada toddobada bilooda noqdeen arday heer sare ka gaaray akhriska iyo qorista intaba sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga kana mid ahaa culummadii munaasabadda ka hadashay ayaa kelimad kooban goobta ka jeediyey
madrasadii dadka yaryarka ah qoraalka iyo dhagaalka iyo wax akhriinta lagu baraayey alqalam iyagana maanta inay soo qalanjibiyeen wax qoristii iyo wax akhriintii ay barteen taasina nicmo kala way iyadana boorkeeda waa tan dhigsan intaas oo dhan gabagabadoodan maanta maraynaa oo iyo khatimkooda iyo maxadnaqa iyo shukriga ilaahi subxaana wa tacaala aan ugu shukrinayno maanta waxaa nala gudboon dadaalkaasi horta dadkii ka shaqeeyey inaan dhahno jasaakum allahu khayran mid ka mida waalidiinta oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa mahad alle kadib u mahad celiyey martidii kala duwaneed ee munaasabadda ka soo qayb gashay duyuuftii oo mid waa meelo kolkakokoyen meelo dhowdhowkoyen yaan mahad naqe sidiisi mumay baa ogtiin muwaasisatu lqalam litacliim ilaaataba kitaaba wallanbaahan hayo
intii munaasabadu ay socotay ardayda ayaa soo bandhigtay bandhig cajiib ah oo soo jiitay martidii kala duwaneed ee goobta ku sugneed waxaana bandhigga ardayda ka mid ahaa in ardayda loo keenay kitaabka qur-aanka kariimka lagana soo saaray meel weliba oo qur-aanka ka mid ah ardaydana ay akhrinayeen taasoo muujinaysa in ardayda laga dhisay akhriska iyo qorista intaba
خرجوا من ديارهم وضربوا
waxaa jirtay shahaadooyin qaali ah oo muujinaya in ardaydan ay ka qalinjibiyeen farta iyo akhriska taasoo la siiyey dhammaan ardaydii goobta ku sugneed iyadoona si gaara loo xusay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaan laga qaaday ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay isagoona faahfaahin ka bixiyey bandhigga ardayda ay sameeyeen iyo muddadii koobneed ee ardaydan ay farta iyo akhriskaba ku barteen oo arday yar yaraatay waxaa ku qalinjibiyey mu'asasadii alqalam runtii may ahaayeena nooc mucjiza ah si dadka dhambe dareemayana waana ku dhawaajiyaaye ciyaalkaas yar yar ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo cimridoona ilaahay barakeeyo ilaahay xifdiyo shaydaan iyo xasad iyo cayn iyo bilaay aan ilaahay ku ilaaliyo xurufti liguweedii qoran shagalsha dhammaystiraayaan axkaamti kale haddii axkaam qunno ata muduud haddii ata wada saaraya waa qoraalkii kitaabada dhinaca kalena musxaf qur-aan intay la hordhako meeli meeli hambata ku akhriyaaya muddada galantana kahay todobolood ata qur-aanna maabalanin dhegi mayka tusiyaasee bani aadamka hooba dadaala ini marashaana kor mu'asasada alqalam waa mu'asasad loogu talagalay inay wax ku bartaan ardayda da'da yar si ay u bartaan farta iyo akhriska waxayna wilaayada ka hirgelisay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxayna arrintan muujinaysaa dadaalka iyo juhdiga wilaayada islaamiga ee baay ay ku bixinayso barbaarinta jiilka soo korayo si ardaydu ay u bartaan akhriska qorista iyo guud ahaanba barashada cilmiga sharciga si ay jiilkan u noqdaan mustaqbalka hoggaanka dalkan muslimka ee soomaaliya warkii fiidnimo naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak dhegeystayaal